arrinta waxay ku bilaabatay heshiiskii shirikadku ay sida sharci darada ula gashay somaliland iyo iyo ethiopia iyada oo aan fasax iyo ogolaansho ka haysan dowladda soomaaliya laakiin mudan wasiir wasiiru dowlaha arrimaha dibadda imaaraadka oo b b c da la hadlay wuxuu sheegay in uu jiro isfahan ay la galeen dowladihii hore ee soomaaliya oo arrinka berbere ku saabsan isfahan iyo heshiis waa kala duwan yahay marka heshiis ma maqan namana ay tusin heshiis isfahan hadduu jiro isfahanku laba siyaabood buu ku yimaada mid afkaa hode la iska sheekaysto ado waxaas waa fiican yihiin iyo mid qoraala isfahamkaas tilmaamaya uu jiro qoraal hadduu jiro maana arkin hadday na tusi lahaayeen imaaraadkuna madaxdayadu waxaa laga yaabaa inay go-aan kale qaadan lahaayeen maxaa yeelay anagu heshiis ama isfaham qoran oo dowladihii xukuumadihii soomaaliya hore ay la galeen dal dowlad xukuumadda soomaaliya jirtaay way ixtiraami lahay balse khilaafkan waxaa soo ifbixisay diyaarad siday afartan iyo toddoba ciidamada imaaraadka ee ciidamada soomaaliya tababara oo lagu xayiray garoonka muqdisho sidoo kale waxaa la socday lacag ku dhow toban milyan oo doolar oo dowladdu ay qabatay ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayso qaabkii dowladdu ay u dhaqantay ama ay hawshaas u samaysay ma ku qanacsanadeen horta khilaafka halkaa kama soo ifbixin waa inaga hadda ka hadlaynay khilaafku wuxuu ku bilowday xadgudub lagu sameeyey midnimada iyo qalinimada soomaaliya arrintan la xiriirta diyaaradda iyo lacagta iyo waxaas waa arrin mar dambe timid waxayna kusoo beegantay wakti soomaaliya ay ku jirtay xaalad siyaasadeed oo aan maaragtay maxaa layahay isbebedelaysa mudan wasiir lacagta xilligii ay timid oo ahayd xilligii mooshinka ee guddoomiyaha baarlamaanka lagu guda jiray miyaa dowladda shaki ku abuuray
lacagtu waxay timid wakti beri oo kale ay dhacaysay baarlamaanka codqaadadiisii waxay waxay timid iyadoo aan la ogeyn diyaaraddu meeshay ka timid iyo aysan hore usoo digniin usoo bixin ma ahayn waktiga ay caadatan imaan jirtay lacagta sida naloo sheegay oo hay-adaha hoseeya noo sheegeen waktiga imaan jirtay lacagtu ma ahayn marka waxyaabahaas oo dhan baa isbiirsaday dowlad kastana xaq bay u leedahay adduunka o dhan waa qiraya in diyaarad aan isa soo sheegin aan la ogeyn meeshay ka timid iska timaado ma la keeni jiray lacagahan maadaama ay ahaayeen wax joogto ah oo ciidanka lagu fangarayn jiray waa la keeni jiray laakiin sidaan ka warhayno waktigaa lama keeni jirin waqti kalea la keeni jiray waxaa kaloo la keeni jiray iyadoo dowladda soomaaliyeed ay og tahay markii ugu horreysay oo iyada oo aan la ogeyn ay yimaadaan ay ahayd warkaan hayaa waa sidaas lacagta la qabtay oo ilaa iyo iminka gacanta dowladda ku jirto dib ma ugu celinaysaan imaaraadka haa waa celinayna goorma
markii ay jihooyinka khuseeyaay ay ay yidhaahdaan waa dhammaynay baaritaankii aan wadnay oo aan rajaynayno inuu noqdo mardhow waxaad horey u sheegtay inaad wadahadal kala galaysaan dowladda imaaraadka ee mugdiga idinsoo kala dhexgalay balse si taa ka duwan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda imaaraadku waxa uu sheegay inaan hawsha lagu xalilaynin qolal xidhan sidaad rabtaan inaad wax u xalisaan haddaan waana dhagaystay hadalkiisa wasiir dowlaha anwar gargaash waraysiga uu bixiyana wuxuu ahaa runtii mid fiican oo rajo leh oo anagu aan soo dhaweynayno wuxuu sheegay qiray in dowladda imaaraadka ay aqoonsan tahay qiraysana midnimada iyo qarannimada soomaaliya wuxuu kaloo sheegay in dowladda imaaraadku ay soomaalida weligeed garab taagneyd iyadana waa qiraynaa marar badanna waa qiray waana ka mahadnaqaynaa waana jecelahay in xiriirkaas iyo maaragta walaalnimo uu sii socdo tan saddexaad wuxuu sheegay in ay arrimaha lagu dhammaynin qolal mugdiah marka anagu waa ku raacsanahay taasna inaanu la wadahadal la yeelano imaaraadka oo khilaafka iyo mamuudiga jira meesha ka baxo waxaa la hadal hayaa dowlada idin dhexdhexaadinaya waa kuwe dalal dhowra oo daris iyo saaxiibo intaba leh ayaa doonaya inay dhexdhexaadiyaan waxaa ka mid a dalalka masar sacuudiga etoobiya iyo weliba dalal kale waxay dowladda xukuumadda soomaaliyeed diyaar u tahay inay wadahadal la gasho imaaraadka ayna xal u hesho oo dib loo heshiiyo walaalnimadii iyo xiriirkii soomaaliya imaaraad ka dhexeeyey